barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaanaysa washington waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee v o a somaly com
sanad wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halkan washingtonna waa shantii iyo barkii aroornimo waana maalin arbaca kowda bisha koowaad sanadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaan waa jamaal axmed cusmaan iyo zaare cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkeenna duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mida waraysi aan la yeelanay abwaan hees ka sameeyey sannadka cusub ee labada kun iyo labaatanka
waxaad kaloo dhegaysan doontaan tartan kubadda cagta oo loogu talagalay sadhexgalka dhallinyarada barakaca oo ka socda magaalada boosaaso
sidoo kale dhinacii heesaha ayaan barnaamijka iyaguna ka marnaan doonin
madaxweyne donald trump ayaa sheegay inaysan u muuqan in maraykanku uu dagaal la geli doono iiraan kadib markii dibdhaxyaal taageersan iiraan ay isku dayeen inay kusoo xumaan safaarada maraykanka ee baqhdaad uma malaynayo in iiraan ay doonayso intaasi ay dhacdo si deg deg ah ayay ku bixi lahayd ayuu trump sheegay isagoo la hadlayay wariyaasha trump ayaa shalay hadal uu bartiisa twitterka kusoo qoray ku sheegay in iiraan ay qaadi doonto mas-uuliyadda waxyeelo kasta ama dhaawac kasta oo ka dhaca safaaradda maraykanka ee baqhdaad waxa uu trump yidhi iiraan waxay bixin doontaa qiimo weyn tani ma ahan digniin waa hanjabaad ayuu sii raaciyey madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii waxa uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha ciraaq cadil cabdulmahdi in ay ilaaliyaan shaqaalaha iyo xarumaha maraykanka ee ciraaq waxaana uu xalay u mahadceliyey dowladda ciraaq dibdbaxyaasha isku dayaya inay galaan safaaradda maraykanka ciraaq oo dhowr kuna ayaa ka caraysan duqeymo ay ciidamada maraykanka la beegsadeen maleeshiyaad iiraan ay taageerto oo ku sugan dalalka ciraaq iyo syriya wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa dhacdadii talaadadii uga jawaabaysay inay ciidamo askari ah oo dheeraada u dirto bariga dhexe daadguraynta ciidamadan waa tallaabo taxadara oo habboon oo la qaadayo si looga jawaabo halis sare oo hore usii kaxaysa oo ay wajahayaan shaqaalaha iyo xarumaha maraykanka ayaa uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka mark esper
dibadbaxayaasha dimuqraadi doonka ah ee hong kong ayaa waxa ay bilaabi doonaan dibadbaxayaasha waaweyn ee ay sameynayeen labada kun iyo labaatanka maantaoo arbacaana way la kuusan doonaan waxay sii wadi doonaan banaanbaxyadooda hareeyay magaalada yar ee shiinaha uu maamulo korka marka laga eego ee dabadbaxayaasha ay ka socdeen tan iyo dhammaadkii sanadkii ina dhaafay labada kun iyo sagaal iyo tobanka isku soo baxan ayaa waxaa la sheegay in dhinaca kaleeto booliiska iyo dadka banaanbaxa sameynaya ay markaasi isku dhaceen taasi oo curyaamisay sida la yiri dhaqaalihii magaaladaasi sida weyn loogu yaqaanay lixdii bilood ee lasoo dhaafay booliiska ayaa sunta dadka ka ilmaysisa waxay ku buufiyeen dad isugu soo baxay banaanbaxaasi magaalada iyo deegaanada kale ku heeran
duur wanaagsan mar kale dhegaystayaal maanta waa maalinta ugu horreysa ee sanadka cusub ee laba kun iyo labaatanka iyadoo sidoo kale bilowga tobanka sano ee soo socota abwaan muuse cabdi xayuuke oo ku nool magaalada beledweyne ayaa hees uu dhowaan curiyey kusoo gootiyey sanadkii shalayna dhaafay ee sidoo kalena waxa uu kusoo dhaweeyey sanadka cusub ee wariyaha v o a beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa wareystay abwaan xayuuke waxaana ugu horreyn u weydiiyey muhiimadda heestan
waan jeesayaaye sanad waliba oodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadi maleeyahay waan higaysayaaye sanad waliba oodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadi maleeyahay waa laga helaayo adu lagu xasuustaa waa laga helaayo adu lagu xasuustaa diinoo hagaage noqolo hawaynay Yeah. kuhaybinayne ilaahay akaadigo adna hogolda aysiyo habindhalaqbal waaqale waan kuhaybinayne ilaahay akaadigo adna hogolda aysiyo habindhalaqbal waaqale nimca la haarsan dooniyo awa lagu heshiiye nimca la haarsan dooniyo awa lagu heshiiye diino hagaage noqolo hawaynay Kino hagaage noqolo hawaynay Kino hagaage noqolo hawaynay Kino hagaage noqolo hawaynay Kino hagaage noqolo hawaynay noqolo hawaynay kiilo hagaage noqolo hawaynyahay
heesaasi sanadka cusub halka aad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeysta waxaan ka cudur daaranaynaa in aan waraysiga abwaan xuseen cabwaan muuse cabdi xayuke oo aan idin sheegnay inaan idin ciyaari doono aanan markaasi idin ciyaarin balse hadda ayaanu jecelnahay inaan idiin soo gudbinno waxaana waraysigan la yeeshay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqan abwaanku waxa uu ku sugan yahay magaalada beledweyne heestan waxa weeye waa hees lagu sugootinayo sanadka maanta ugu dambayso laguna soo dhaweynayo sanadka berri curan doona haddii ilaahay yidhaah marka heestaas eed waxaa heestan midhaheeda igu dhaliyey anoo mar kasta sanadka isbeddelka waxyaabaha ka imaanayo in sanadkaasi uu dhib jiray laakiin sidii hore marka loo fiirsho la dhaamo inkastoo meeshii la raba aan la gaarin haddana wax soo roonaan ay jirto iyo sanadka imaanayo allabari ah oo mataqaanaa ilaahay laga baryaayo in sanad barwaaqa badan oo nabad badan oo lagu wada nasteexa uu noqdo ummadda soomaaliyeedna runtii waxaa uga tacsiyeynayaa qaraxyadii iyo waxyaabihii dhaca dadka ku naafoobay wayna dhibaysaa ummaddeena soomaaliyeed anuu hadda waxaan ku suganaa magaalada beledweyne caasimadda gobolka hiiraan runtii dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan dhaliyo dibad waxaan leeyahay sanad wanaagsan sanad barwaaqo ah
muuse waa mahadsan tahay heeska sanadka cusub xilliga aad aliftay iyo magaalada aad ku aliftay heeskan sanadka cusub ha heestan horta waxaa qaadayo fanaanada fanaanada qaranka ah caashikiin cilmi xaashi oo joogta magaalada muqdisho oo fanaaniinta qaranka ka mid a dadka badanna ay aada u yaqaanaan muusiga waxaa tumay cabdiwahaab cantarnaaji muusishinka weyn ee soomaaliyeed ee kanada ku nool turano oo la yaqaano heestan aniga xilliga aan alifayey waxaan ku sugnaa washington hirgelinteeduna waa mar aan soomaaliya ku sugnaa oo aan mataqaanaa dhamaystiray oo aan ugu talagalay inay hirgasho oo sanadka lagu soo dhoweeyo sanadka tagaya in lagu sagootiyo marka runtii waa heesta abagala dadka soomaaliyeed markasta in wax loo reebo murtida wax una alifo heese badan waa jireen oo sanad waliba hoodii wuxuu hadima leeyahay maxamed salaabaan heestuu qaadaya oo kaleeto marka waa heesaysii soomaaliyeed ka mida oo sugaanta halbeega uu qofku abwaabku ka alifayo cabirka waxa jiro marka sanad wanaagsan heesta saas ay ahayd marka haddii ereyada sanadka sii dhammaanaya waxa aa ka tiri sabanada adduunyada sanad waliba taariikh sumad lagu xasuusto astaan gaaru leeyahay inkastuu uu salaliyo sahwi iyo dhib uu jiray sanadkan tegaayow kuma aan saluugina wax dhanbaa samaaday oo sidii hore ka wacanoo weyna noogu saaciday sii soco sii socdo
waa mahadsan tahay waa miro aad u wanaagsan sanadka cusubna maxaa ka tiri sanadka cusub waxaa sanadkaa sugaynow sacab iyo mashxarad iyo tamashlaha sadkii qabo samakii ku yimid noqo saadaal qurxoonoo saxansaxa udgoon badan sida qayrka wacan noqo lagu wada siraado weyna noogu saacaday sanad nabada noo noqo
waa tahay allaha ka dhiga sanad nabada abwaankaasina intaasi aan kaga gudubno abwaan xayuuke iyo waraysigii uu la yeeshay wariyaha v o eda ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington sanad wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna boosaaso tartanka kubadda cagta oo loogu talagalay dhalinyarada barakacayaasha ah ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo lix iyo toban kooxood oo xiise leh wuxuuna ka soconayaa magaalada boosaaso wariyaha v o eda ee gobolka bari yuusuf maxamuud yuusuf ayaa tartankaasi ka qayb galay ismaaciil cabdi maxamed oo ka mid a dhalinyaradaasi soo qaban qaabisayna wuu waraystay
waxaa inoo socda koob isdhexgal ah oo dhalinyarta barakacayaasha loo loo wada qabtay barnaamijyo badan oo koob ku saabsan oo wacyigelinta aan qaban jirnay marka waa kii oo kale kan wuxuu kaga duwan yahay dhalinyarta waxaa ka mid ah dhammaan barakacayaasha magaalada boosaaso oo isdhexgal ah sidii dhalinyarta waxyaalaha liidka liidka ku ah iyo si isku fahmaan isdhexgalaan oo si habsami ah hadda u socdo koobkii hadda gabagabo inoo marayo yacni sidii hamigooda aan ku dhisno waxyaalo badan marka waa kaa imise kooxood baa tartanka ka qayb gelaya waxaa ka qayb gelaya lix iyo toban kooxood laga kaasoo xulay barakacayaasha magaalada boosaaso baa ka qayb gelaya dhammaantooda siday isku fahmaan siday isku bartaan dhalinyarta hadba barakacayaasha waxaa kusoo zaa'ida dhalinyaro cusub sidii dhalinyartaas cusub isku baran lahaayeen mar walba ee tartankan xageega buu ka socdaa marka ma isbartimada magaalada boosaaso mise garoomo u gaar ah dhallinyaradiina barakacyaasha ee magaalada boosaaso waxaa jira garoomo u gaar ah oo xaafadahooda ku yaala oo si habsamle u socda oo albitraal wax walba ay leeyihiin si kastaba oo kubadda garoonka amnigooda wax walba si fiican loo sugo ay leeyihiin garoon aada u fiican oo si habsame mar walba loo qabto si habsame u dhammaada fikraddan inaad dhalinyarada dhammaan isku keentaan barakacayaasha magaalada boosaaso oo aad u qabataan tartamo noocan oo kalea fikraddan yaa lahaa waxaa ka mid ah dhallinyaro horey kubadda u cuslaado kubadda ciyaari jiray qabanqaabyada ah oo dhalinyarta isku xira sida anagoo kale ah dhalinyarta isku keena oo kubadda aan ciyaari jirnay dadkaasoo kalea ka mid ah oo magaalada boosaaso jooga gaar ahaan barakacayaasha sidii dhalinyarta isku soo jiidi lahaayeen mar walba mooralkooda u dhisi lahaayeen oo xagga sboortiska tay u siin lahaayeen waxaaba dhacdaaba qaar deegaanka inay kabkabad fiican yihiinba aan la ogeyn oo qaar waxaa ku jira balaayariin aada u fiican oo xirfadooda aada u fiican tahay baa ku jira oo la dhihi karaa heer caalamiga ku ciyaari karaan oo aada u yaqaaniin kubadda yacnii dhiirigelin badan baan siinaynaa dhalinyartaas ka mid ah ma markii ugu horreysay koob noocan oo kale ah laysugu keena dhallinyarada barakacayaasha magaalada boosaas miyuu noqonayaa may waxaweyaane koobab kalea ka horeeyey oo isdhexgal ah oo dhalinyaro badan yani koobab badan loo qabtay dhalinyaro badan lix iyo toban oo ka dugan yahay qaar waxaa jira labiyo toban naadi loo qabtay qaar lix iyo toban marka lix iyo tobanka maadaama ay barkacyaashii aada u weynaadeen xaafadihii kadib qaar baa wareen dhalinyaro badan soo kicin marka saasaan lix iyo toban ugu dhignay waxaa jira dhalinyarada magaalada boosaaso ee deegaanka kubadda ciyaara eeiyagoo gacan midinka siinayaan tartanka noocaasa oo aad idinkuu soo qabanqaabiseen dhallinyaradiina barakacyaasha dadkaasi caadi bay u yimaadiin qaarkooda way yimaadiin kubadday daabadaan aad bay u fiirsadaan galab walbay yimaadiin yacnii waxay la yaaban yihiin dadkaasi halkaasi ku nool si ay kubadda u ciyaarayaan yacnii garoomadaas isbartiibada iska ciyaaranoo garoon ay ku leeyihiin xaafadahooda ay xirfadooda saa ugu soo bandhigayaan yacnii garoonka haddaa aragta ayaabayso yacnii waxaa dhici kara garoonka inuusan isbartiibadoo kale uusan la mid ahayn yacnii xoogaa ka yeeryahay meel la xaaqay oo iyaga gacantooda ay ku farsamaysteeno ay habeysteen oo ciid ah oo dhagaxun waa isku jiraan ciid iyo dhagaxun laakiin yacnii moralkooda aad buu u fahmay garoonkaas ay ku ciyaaraan waxba kama dugana isbartiibada boosaaso aad bay u fiican yihin shacab badan baa yimaada waxaa yimaada dadka kaabanko dhan lix iyo tobanka yacnii xaafadood waxaa meel la fadhiisa la heli maayo ismaaciilo gabagabada ee waraysigeenna ismaaciilo ma u muuqataa dadaalkiina ku aadan kor u soo qaadidda isboortiga dhallinyarada barakacayaasha inaad xoogaa la tartamaysaan oo xifaaltan idinkula jiro dhallinyarada deegaanka oo tartamo noocaas oo kalea qabsada ma idinka qaybgeliyaan iyaga tartamada noocaas oo kale ah idinkana maxaa uga qaybgelin weydeen tartankan laba kooxoo deegaanka ka tirsan idinkana si idinkaga qaybgeliyaan laba barakacayaasha oo tiimamka ugu fiicana in iyagana tartamada noocaas oo kale isbartimada ka soconaya boosaaso iyagana laga qaybgeliyo maxaa dhacay waa su-aal fiican baa i weydiisay aada u fiicanah marka xiriir waa la leeyahay oo waa isdhexgalaa balaayariinta qaarkooda saddex afar way kasoo qaataan markii isbartiyada laga ciyaaraya isku dhaf oo barakacayaasha ah iyo deegaanka ah waa la ciyaaraa laakiin badanaanba yacnii aad baan waxaan u malaynaya xagga kubadda aad baan ugu firficoonnahay annaga ahaan waayo annaga aad baan u jecelnahay kubadda oo taym badan baan siinaa waqti badan yacnii dad hadeer soo dhalinyaro soo kacayaan nahay aad baan kubadda u jecelnahay yacnii way ka fiican yihiin yacnii inkastoo xagga waxbarashada ah inay ka horeeyaan xoogaa xagga deegaanka ah annagana xagga kubaddan kaga horeynaa hadeer yacnii xagga moralka ah waa ka yuusufo laakiin tartamada noocaas mararka qaarkeed ma jiraan inaad isdhexgashaan waa isdhexgalnaa marmar qaarkooda markaan isdhexgalana haddee waxaa dhicid anaga inaan ka badinaba waa kaa maxaa kaga duwantihiin marka dhallinyarada deegaanka tartamada noocaas oo kale ay qabsadaan wax badan baan kaga duwannahay waayo waxaa dhacda marka qaarkiis deegaanka koob ay qabsadaan ama inuusan dhallinyarada yacni uusan si fiican uska dham- ku dhammaan laakiin anaga waxaa dhacda waayo waa lix iyo tobanka xaafadood weeye wax meesha degan waa iska dhallinyartii weeye barakacyaashii yacni wuxuu u dhammaadaa si habsami ah oo si qurxoon buu u dhammaadaa oo yacni aan fooda iyo waxyaala aan lahayn waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf oo wareystay ismaaciil cabdi maxamed oo ka mid a dhallinyaradaasi soo qabanqaabisay tartankaasi ciyaareed bal markana dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha iyadoo maanta sanadka labakuniyoabaatanka ee cusub uu kow yahay inta badan dalalka kala gedisan ee kubadda cagta iyo horyaalada waa laga nasanaya marka laga tago dalka ingiriiska oo kale oo kulamo xiiso badan ay maanta dhacayaan waxaana dalka ingiriiska ka mid ah dalalka ay kooxaha ay horyaalkooda ay dhiilayaan sanadkan maanta bilowga ah kulamada maanta dhici doonana waxaa ka mid ah naadiga brighton half albion waxay la ciyaari doontaa naadiga chelsea manchester city everton ayaa dheeli doona waxaa sidoo kale ballansan banley iyo aston villa newcastle waxay la dheeli doontaa leicester southampton iyo tottenham hotspur ayaa wada ciyaari doona watford iyo wolves ayaa dheeli doona manchester city waxay la ciyaari doontaa everton halka norwich iyo crystal palace ay wada ballansan yihiin westham iyo barnmouth ayaa ballansan hase yeeshee kulanka ugu dambeeya ee maanta kulmada dhici doona ee indhaha lagu haya ayaa ah kulanka emirates stadium naadiyada arsenal iyo manchester united ku dhex mari doona labada naadiba waxaa hadda tababaro u ah ciyaaryahano hore naadiyadaasi ugu soo ciyaaro waxaana ay dagaal iyo hardambe ugu jiraan inay safafka hore ay kasii mid noqdaan oo ay wax ka bedelaan qaab ciyaareedkii liitay ee naadiyan cabdiqaadir maxamed mursal samakab ayaan arrimahan kala sheekaysan cabdiqaadir kulankan ka waran arsenal iyo manchester united ee dhacaya kulamada maanta dhacaya ka mid ah kulanka ugu xiisaha badan dabcan waa mahadsan tahay jamaal Eh, kulankan wuxuu ahaa kulan xiiso badan eh, laakiin uma xiiso badna sidii waayadii hore sababtoo ah labadan kooxood waxay isku soo aadi jireen iyagoo horyaalka hogaaminaya ama isku haysta ama kaalinta labaad hadba mid ay ku jirto markaas ayuu aad u xiiso badnaan jiray laakiin hadda labadoodaba xaaladda waa ay ku xun tahay sidaas daraaddeed marka eh, waxaa la leeyahay mid kasta waxay doonaysaa inay xaaladda dhinac kale u rogto Eh, wuxuu cadaadisku ugu weyn saaran yahay tababaraha cusub ee kooxda arsenal ee michael arteta eh, kaas oo ilaa iyo hadda aan weli guul gaarin eh, sidii uu shaqada ula wareegay marka barbara ayuu galay kulan hore eh, kulan waa laga badiyey oo chelsea markii ay la ciyaarayeen ay ahayd oo frank lambard oo isagana ay garoomada kusoo wada jireen oo chelsea watay ayaa kasoo badiyey marka waxaa laleeyahay manchester united iyo arsenal kulanka kulamada maanta dhacaya ama caawa waa kulanka ugu xiisaha badan eh, eh, waxaana lasoo gebagabeynayaa dabcan eh, ee, kulamada isxigxigay oo la ciyaaro maalin dhaafka ama laba maalin dhaafka oo kale oo ciyaartoyda ama tababarayaashan ay aad uga qayliyaan Ee, Ole Gunnar Solskjaer isagana waxa uu doonaya inuu soo tiigsado ee, afarta sare marka xaaladaha labadoodaba ma fiicna laakiin waxaa la leeyahay weli xiisihii taageerayaasha ayuu u leeyahay laakiin marka la fiiriyo een, labada kooxood sida ay isku arkeen horyaalka dalka ingiriiska oo kale kulamadii ugu dambeeyey ee, warbaahintu waxay leeyihiin arsenal waxay ahayd eh, mid aan guuldaro kala kulmin manchester united saddexdii kulan ee ugu dambeeyey premier league ee manchester united la ciyaarto hal mar eh, way badisay laba marna bareejo ayay gashay sidaas inay samayso waxa ugu dambeysay sagaash- kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii manchester united waxaa laleeyahay waxay saddex jeer oo eh, afarteeda kulan ugu dambeysay oo dibadda ay ku soo ciyaarto iyadoo la ciyaaraysa arsenal guuldaro ayay kala soo laabatay marka markaa fiirisid kulmadani ugu dambeeyey iyo qaab ciyaareedka labada koox yaa la oran karaa natiijada ama een, eh, arrintu waa ay dhinaceeda u janjeerto oo ay badin kartaa ee, aad looma saadaalin karo laakiin arsenal waxay doonaysaa guuldaro toddobaadkan gaartay inay kasoo laabato oo maaragta way ka caaboon tahay manchester united sababtoo ah manchester labadii ciyaarooda u dambeeyay way soo badisay farxad ayay ku jiraan laakiin cadaadis ayay saaran inta badanna kooxda cadaadiska uu ku badan yahay ayaa ayay u badan tahay inay guul gaarto ama uu barbaro ku dhammaado taasaa marka loo saadaalinaya waxaa laleeyahay ee, kooxda arsenal cadaadis ka saaran darteed waxaa laga yaabaa in manchester united ay isaga dejiyaan tababarahoodii cusbaana weli guul muusan gaarin waa tahay aad baad mahadsan tahay waxaa dhegaystayaasha sidoo kale inaga xasuusinah in kulankani uu yahay kulankii saddexaad ee ay wada ciyaaraan labada koox ee manchester united iyo arsenal iyadoo lagu guda jiro kowda bisha koowaad ee sanad cusub markaas oo ah, labada kooxood ay wada ciyaareen kii iyo kii naadiga red devils ee manchester united ayaa laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee arsenal iyadoo kulankaasi kale ee sidaas eh, sidaas si lamid ay naadiga manchester united ku awoodroonaataa hase yeeshe wala arki doona kulankan cidda guusha raaxda xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
waa tahay jamaal axmed cusmaan iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab aad ayay u mahadsan yihiin xubintii ciyaaraha ayay si wada jira noola socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanaysaan weli waa washingtone markana kusoo dhowaada cod ka baxsan sultaan seraar
inta gabadh ku nool dumar gebigood hablaa kacay yankeed ka doortaay aan ka doortaay gaaridii haweenkeyga yigina oo idil inta gabadh ku nool dumar gebigood hablaa kacay yankeed ka doortaay aan ka doortaay godiya abees bay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiyo ciyaartiyo gogol kula caawaysa gacaltooyadii tahay garale madooba godiyo abees bay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiyo ciyaartiyo gogol kula caawaysa gacaltooyadii tahay garale madooba bagaraad haweena gelin mau ku hawshan weligeedu muu korin xasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weli geelkamu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe hawculaa ningaawa bagaraad haweena gelin mau ku hawshan weligeedu muu korin xasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weli geelkamu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe hawculaa ningaawa
heesaasi fanaananka sultaan seeraar ayaa ku luuqeynaya gabagaba ayaynu u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo v o a washington idkaga maanaysay zaare cabdixamiid anuga jamaal axmed cusmaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal tani kulan dambe saxibadin dhegeysanaya nabadgelyo
gaaridii naftayday magam oo habeenkii gocashana maadaye hadduu calafalka galahay anu goyn xidhiirhkii goyn xidhiirhkii gaaridii naftayday magam oo habeenkii gocashana maadaye hadduu calafalka galahay anu goyn xidhiirhkii goyn xidhiirhkii kugu hadin maaye ducan kugu galbine genyadan jeclaaye marbugasi liica